أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulisa ka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah ku dhowaad afartan askari u murtadiin ayaa dhimashihii dhaawac ku noqday dagaalo shalay ka dhacay duuleedka degmada warsheekh ee wilaayada shabeelle dhexe dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa murtadiinta ayaa xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan maamulka sahyuuniyadda yuhuud ayaa qorsheynaya inuu saldhig dhanka cerka ah uu ka samaysto diigaanada uu ka armiyay maamulka riddada somalilan duudbaxyo ballaarn oo looga soo horjeeda aqoonsiga yuhuudda siisay maamulka ashaadala dirirka somalilan ayaa ka dhacay gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya madarasada almisbaax oo ah madarasa hoostagta mu'asasada alkafaala ayaa laga furay degmada jilib ee ulasaamiga ee jubbada dhexe wilaasaamiga eegada ayaa soo gebagabaysay xamlad dacwi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas munaasabad lagu soo gebagabeynayay fatrada koowaad ee waxbarashada macadka ibnu teymiya ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee wilaasaamiga hiiraan waa subaxnimo talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay sagaalka bisha rajab sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan ku dhowaad afartan askari u murtadiin ayaa dhimashihii dhaawac ku noqday dagaalo shalay ka dhacay duuleedka degmada warsheekh ee wilaayada shabeelle dhexe waxaa xog dheeraada laga helayaa khasaaraha allah fadligiisa murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalo culus oo shalay ka dhacay duuleedka degmada warsheekh ee wilasaamiga ee shabeelle dhexe waxaana allah fadligiisa dagaalkii shalay lagu dilay afar iyo labaatan askari oo murtadiin ah oo qaarkood meydadkooda saakay daadsiyiin goobtii shalay dagaalka uu ka dhacay iyadoona sidoo kale allah fadligiisa dagaalkii shalay lagu dhaawacay afar iyo toban kale oo ah murtadiinta kuwaasi uu ku jira sargaal tali urur ah oo lagu magacaabo maxamuud cadaawe dhanka kale dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa murtadiinta ayaa waxay xalay ka dhaceen magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay xaalay dagaalo culus ku qaadeen laba xeer oo murtadiinta ay ku leeyihiin gudaha magaalada beledweyne dagaalka koowaad waxay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen xerada murtadiinta lamagalaay iyadoona halkaas uu ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana sidoo kale mujaahidiintu xalay ay weerareen xerada murtadiinta baacadaha ee isla magaalada beledweyne waxaana xeradaasi sidoo kale degan maleeshiyaadka murtadiinta waxaana wararka la helaya xaqiijinaya inay jirto khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaaladan xalay ka dhacay magaalada beledweyne maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa qorsheynayay inuu saldhig dhanka cerka uu ka samaysto deegaanada uu ka armay maamulka riddada somalilan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen yaasir moxamed warbaahinta ugu afka dheer yahuudda sahaayanada ayaa sare u qaaday diirad saaridda aqoonsigii ay isdhaafsadeen maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan ee ka dhisan gobollada waqooyi ee soomaaliya wargeeska afka carabiga ku hadla ee macaariif ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in aqoonsiga netanyahu uusan ahayn mid laablakac ah balse uu ku yimid daraasayn dheer iyo kabaaraandegid wuxuu carabaabay in taliyaha ugu sarreeya sirdoonka muusaad uu muddo dheer dharaandhirinayay in maamulka somalilan xiriir lala samaysto macaariif ayaana warbixintiisa ku dhidbay in aqoonsiga yahuudda ee maamulka somalilan uusan ahayn hadiyad la siiyey cabdiraxmaan ciro balse uu yahay mid sahaayanadu ku beddelanayso saldhig badeed aqoonsiga la siiyey jamhuuriyadda somalilan wuxuu israa'iil siinayaa istaraatiijiyad qoto dheer wuxuuna ciidanka cerka helayaa meel uu ka weeraro iiraan iyo yeman ayaa lagu yidhi warbixin lagu daabacay wargeeska afka carabiga ku hadla ee macaariif warar kale oo soo baxay ayaa sheegayaa in heshiiska dhex maray labada dhinac ee sahaayanada iyo somalilan ay wax ka gardaadisay dowladda riddada imaaraadka carabta oo labada dhinacba la leh cilaaqaad ashahaada la dirirnimo jasaaka allaahu khayran walaalka yaasir diwadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeda aqoonsiga yuhuudda siisay maamulka ashahaadala dirirka somalilan ayaa ka dhacay gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen marwaan moxamed isku soo baxyo ballaaran oo ka dhan ah dhagaraha yuhuudda u soo safrisay waqooyiga soomaaliya ay ku shaacisay inay aqoonsi siisay maamulka uu fadhigiisu yahay hargeysa ayaa ka dhacay gobolka owdal ee waqooyiga soomaaliya banaanbaxa waxaa ka qayb galay dadweyne aad u fara badan oo si weyn uga cadhooday gumeysiga yuhuuddu la damacsan tahay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobollada waqooyiye waxayna si adag uga hadleen go'aanka uu maamulka netanyahu ku aqoonsaday maamulka murtad cirro waxay sheegeen in garab iyo gaashaan u yihiin walaalahooda reer falastiina ayna ka soo horjeedaan qorshaha dhagaraysan ee yuhuudda ku doonayso inay ku kala qaybiso dhulalka muslimiinta ah waxay codeer ku sheegeen in dhulkan uu yahay mid ay leeyihiin shacab muslimiin ah maamulka ashacdola dirarka ah iyo kuwa la midka ahna aan taladiisa wax laga weydiinayn oo iyagu difaacanayaan isku soo baxyada ka dhacay gobolka owdal ayaa dhinac socday isku soo baxyo kale oo uu soo qabanqaabiyey maamulka ridada somalilan kuwaasoo uu taageero ugu raadinaya aqoonsiga uu ka helay maamulka yuhuudda ee uu hogaamiyo benyamin netanyahu balse bulshadu si adag uga hortamid kuna diiday banaanbaxyo kale oo lagu taageerayo walaalaha reer falastiin muuqaalada laga soo duubay mudaharaadka ka dhacay boorama ayaa si weyn u qabsaday baraha bulshada waxaana faafinayay warbaahinta caalamka waxay dadku gubayeen calamada yuhuudda dadka isku soo baxyada ka qayb galay waxaa ka mid ahayd hooyo aad u qeyraysan oo ka carruurtay yuhuudda waxayna sheegtay inay la dareen tahay reer falastiin dagaalna ka xigaan ciideeda yuhuudda cagta soo dhigto mujaahid baan nahay mujaahid annagu falastiin baanu nahay waxaanu ku dagaalamayna oo qoryaa ma haysano dhagax baanu abba ugu dhigaynaa annagu yuhuud baan la dagaalamayna waxaan nahay maxayna falastiin laa ilaaha ila allah maxamadan rasuulallah yuhuudda waa la iska celiyaa qori baa lagu noqdaa lagu jiitabaa madax waraabakee waa mujaahid carruurteedu waa mujaahid waa soo majaastayaal umadkeegu ilowmka xagba dabee dhinto wallaahi inadana laga helay maxayna yuhuudnimo inadan cagka yuhuuddaba laga helay
shicibka halkaa iskugu soo baxay waxaan leeyahay cid macalaa qori baa tiriya ciidan halkaa usoo istaagi kara ma jirto tan baa laga hadlayaa dee haddaad yuhuud lama tirsataan taasaan lama tirsanaa dee shalayba shalayba dhalinyartu halkan ku dhimanaysay waxaan leeyahay heede halkaa ciidanka mar dambe imaata iyagaa ka sheekayn doona waa diyaar annagoo ah dhalinyartii gobolka awdal waxaanu taageersan nahay falastiin waxaanu leenahay yuhuud waddankayga xulkaa kama bannaana yuhuud ilaahay nacayna annagu ma jeclin mana doonayno
waddankan annagaa maamulnaa falastiin allahu akbar allahu akbar haddaan nahay dhalinyarada gobolka hawdal ama boorama iyo dhalinyarada gobolka hawdal iyo salay halkan waxaa jooga maanta waa dhallinyaradii xilligii maanta ictiraafna loo qaadayna ma jiro rag baa jira ku qaadanaya lacag annaga raggaas nima matelaan haddaan nahay dhalinyarada nima matelaan soo maaha nima matelaan annagu oday suuqa ka dhex hadlo siddeeta tiroo leh somalilan war xilligii somalilan waa dhammaatay annagu ictiraafna ma rabno mana rabno wax lacagna lagu qaato annagu islaayirna ma rabno
annagaana ka talina gobolkan cid kale kama taliso askarna kama talinayo dhallinyaro awood laa timiday oo midaysan oo walaalaa
anigoo maanta ku hadlaya afka hablaha gobolka awdal waxaanu leenahay orta annagu waxaan nahay dad muslima nin dad gaala calankaas gaalada waxba nooma soo sido isku soo baxyadaan ka dhacay waqooyiga soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli xabsiyada maamulkaasi ku jiraan dad badan oo shacab ah oo ka hor yimid aqoonsiga maamulka somalilan ka helay maamulka sahayuuniyadda yuhuudda waxaana dadka u xihan arrintaas ka mid ah sheekh maxamed kaariye aqoon-yahano iyo hindeergarad si adag u diiday dhagarta yuhuudda jasaaka allaahu khayran walaalka marwan madrasada almisbaax oo ah madrasa hoostagta mu'asasada alkafaala ayaa laga furay degmada jilib ewla saamiga ee jubbada dhexe tafaasiisha warkaasi waxaa ku ibaadaysanay walaalkeen cuhmaan dhuubo madrasada almisbaax ee ay wax ku bartaan carruurta agoonta ah ayaa markii ugu horreysay waxaa laga furay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe madrasada almisbaax waxay hoos tagtaa mu'asasada weyn ee alkafaala ee ilaalisa amaba daryeesha carruurta agoonta muslimiinta ah waxaana ay sidoo kale faracyo kala duwan ku leedahay wilaayaadka islaamiga idaacadda islaamiga ah ee landalus ayaa madarasada booqatay xilli ay daraasada ka socotay iyadoona farxadda la qaybsatay ardayda iyo waalidiinta madarasada loo furay ugu horreyn waxaa warbaahinta islaamiga ah ee landalus la hadlay sheekh cabdi-ilaaha oo ka mid ah mas-uuliyiinta mu'asasada alkafaalah isaga oo ka warbixiyey muddada la furay mu'asasada goobaha ay ka furan tahay iyo in markii ugu horreysay madarasada laga furo magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mu'asasada alkafaala liracaayat alaytaam waxay hadda furan tahay muddo shan sano ku dhow afar sano iyo bilo ayay furan tahay ujeedada loo furay oo mu'asasadan loo sameeyey loo asaasay waxay ahayd inay kafaalo qaadato ilmaha shuhadaada ama ragga darta ilaahay ee jidkiisa ku baxay ee maaragtay iyagoo diinta iyo dalka difaacaya la daryeelo oo waxbarashadooda xoog la saaro oo laga warhayo madrasadii u horreysay waxay ka furtay meesha loo yaqaano kunya barrow maantana farcii toddobaad baynu fadhinaa furitaankiisii oo aan laga dhisay jilib meel ku dhegan ama u dhow masaajidka cusma loo yaqaano albasiir ayay madrasadu ka furan tahay toddoba farac bay leedahay muasasadu kunya barrow bay ku taallaa afar farac waxay ku yaallaan bokool garas weyne rabdhuure buurdhaxole iyo tuulo yaroo ceelansaar u dhow bayna waxay ka furan tahay magaalada iidaal ay ka furan tahay marka reer jilibeed maanta ayaa ugu horeysa faric u horreeyey oo kii toddobaada ayaa laga furay madaariska mu'asasada raacsan waxaa loo yaqaana madaaris misbaax male almisbaax qaar ka mid ah carruurta agoonta ah ee madarasada lagu bilaabay oo idaacadda islaamiga ah ee landalus la hadlay ayaa sheegay in ay u diyaarsan yihiin sidii ay u horumarin lahaayeen heerarkooda waxbarasho islamarkaana ay rajaynayaan in ay si diiran ugu faa'iidaystaan madarasada loo furay aniga magaceyga sumey maxamed daahir ah oo madrasada magaceeda misbaaxul aytaaq wax walboona lagu baro madrasada lacag la-aan ah uniformka lacag la-aan ah buug waxna lagu baro lacag la-aan ah oo wax walba barano oo meesha u maarnay waxay rajiinayaan inay wax barto asalaamu calaykum magacey mareymo waa madarasada misbaax waa faraxsanahay madaro wax barasa u maalmeeshan waxaa lii bare daqdaadiyo ka ta ba kataba fataxa fataxa salaba salaba mujaahidiinta dhan waa salaama gaalada ilaahna iga jibiyo intaad guulaysan wax baranaa rabna waa rajiinayna ilmaasha aadada ka tirsan waxaa bara rabaa darsadaan adikeena waa ku faraxsanna nooca bad waa rajeen magacii khaalid waaye madrasa almusbaax alikeena inaa wax bartaa rabaa waxaa rajeynaa inaa mujaahid noqo oo qur-aanka ilaah xifto saakaya madrasa almusbaax alikey qur-aana bara rabaa waa faraxsannahay
intii aan ku guda jirnay booqashadii aanu ku tagnay madarasada almisbaaxa waxaan la kulannay qaar ka mid ah waalidiinta carruurtooda madarasada lagu soo bilaabay iyaga oo si diiran u soo dhoweeyey dadaalka mu'asasada ee lagu doonayo in looga warqabo carruurta shuhadada ah oo ay aabbayaashooda ku shahiideen iyagoo difaacaya diinta allaah aniga waxaan ka mid ahay waalidiinta madrasada misbaaxulyataam maasha allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ilmo ayaan ka qortay waana ku faraxsanahay madrasada waana madrasadeena aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa waxaan halkan baaq ugu jeedinayaa dadka ilmaha shahaadada haysto inahan ay keensadaan madrasadan buugna lama weydiinayo qalina lama weydiinayo ilmaha uniformkoodii waxoodii oo dhan daawadoodii waxna la weydiinayo malahan uun waan keensanaynaa ilmahaas unbaan kor oga ognahay marka maasha allah alxamdulilah waana ku qanacsanahay waana ku faraxsanahay darasadeena waana soo dhaweyneynaa tacaala macalimiintana ilaaha noo barakeeyo wiilasheenana ilaahi subxana watacaala ha noo barakeeyo marka waa aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama ay noo fureen madaraso ilmaheena ay ku kafaalad qaadayaan waxay noo fureen maasha allah awalna ayakaa maalintii aabyaashood shiideen ilaa hadda maasha allah ayakaa noo garab taagnaayay maantana haddana ayakaa haddana waxbarashadoodii iyo waxoodii kaloo dhan noosii kafaalad qaaday waan ku faraxsannahay ilaahay baa mahadda iskalena gaarsiiyey maanta madarsatul musbaax in naloo furo anoo ka tirsan waalidiinta aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa inay imaan doonaan dhammaan wixii agoon ah oo joogta magaaladan insha allah waxbayna baran doonaan ilaahay idamkiisaan rajaynayno lasoo xaadira ayaan leeyahay intii aan ka warqabin saas ayaan ku wargelinahayaa dhammaan ilmahan keensanay wayna noo joogaan hadda yar insha allah waxaan rajaynaynaa inay heer sare ka gaaraan ugu dambeyn sheekh cabdi-ilaah oo ka mid ah mas-uuliyiinta mu'asasada alkafaalah ayaa ugu baaqay dadka reer jilib in ay carruurtooda soo gaarsiiyaan madarasada maadaama albaabada loo furay marka dadweynaha reer jilibeed waxaan u sheegi lahayn madarasadii waa la furay diiwaangelintii ayaa socota marka inay dadweynuhu la socdaan insha allahu tacaala madarasadaas inay u furan tahay abnaa shuhadaa laga faa'iidaysto maaragtay wax laga barto lacag lagama rabo laga qaato billah lagama rabo buugga iyo qalinka iyo uniformka ay ku imanayaanna mu'asasada ayaa ka mas'uula hataa dheer insha allah markay ciidahu soo galaan iyo munaasabaadka oo ilmaha laga farxiyo oo maaragtay dharka ciidda loo talo oo maaragtay xoogaa loo nashaadiyo mu'asasadu dee hadafkii loo asaasay isu taagteen wuxuu ahaa ilmahaas inay maarata waxbarashooda mas-uul ka noqoto iyo tarbiyadooda iyo wixii kaloo kaalmaha loo geysan karo madrasaduna waxaan leenahay reerku jilibe waxaan leenahay fursa saciido weeyaan gacmo furan kusoo dhawaada ilmahana hala keensado insha allahu tacaala oo madrasada ha laga faa'iidaysto waxaa laga barta ayaan leenahay wilaasyaami geegad ayaa soo gabagabaysay xamlad dacwi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad waxay ahayd munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabanayay xamladii dacwigeed ee ka socotay degmooyinkii deegaanada hulaayada islaamiga gedo xamladaas oo magaceedu ahayd xamlatulhidaaya ilaa sabiili najaat taas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta hulaayada islaamiga gedo culimowdiin iyo martisharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimodiinka soomaaliyeed isagoona halkaasi ka jeediyey kelmad tawciye ah maanta haddaan ilaahay ku xirnaano subxaana wa tacaala oo xumaanta iyo macaasida annagu nafteena aan ku ognahay eheladeenna aan ku ognahay aan ka tirtirnoon ka zuulinno oo noqono addoommo ilaahay ku xidhan culays kastoo maanta na haysta ilaahay baa naga qaadaya subxaana wa tacaala gobolkan anigu aan sheegay waxaa ka mid ah intaan gobolka soconnay wax qalbigeena xumaan geliya ama yacnii maaragtay xoogaa aan isinidhaahno meesha caalkeeda ma aragnin maxaa yeelay soo dhowaynta iyo dhegaysiga iyo wadajirka iyo intaba masaajidyadaan muxaadara ka jeedinay maraakistaan tagnay waxaan tagnay maaragtay madaaristii waxaan tagnay maaragt yacnii dacwatu shaarici intaba ilaahay fadligiisii waxay ahaayeen kuwa annagana faraxgeliya dhegaysiga iyo la socodka iyo soo dhowaynta iyo intaasoo dhan allah idinkaga abaalmariyo intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo isagoona ka warbixiyey xamlada iyo sida looga faa'iidaystay waa lix amaakin wey amaakintaas waxaa kale yihiin muxaafadada eelcadda iyo muxaafada garbahaarey oo tuulo barwaaqo hadmaqaru ah iyo muxaafada buusaar ceel waaqo oo wax weeyaan maqaru ah buusaar iyo muxaafada tubaar dheere oo dhowr meel aan ka soo marnay fahfahdhuun cilbeet oo maqarka ah iyo shanqolow lixdaas amaakin ma aha lix amaakin lee la soo maray gobolka gedoo dhan inta badan waa la soo maray laakiin amaakintaanaan tilmaamaayo dadka amaakintaas lixday ka faa'iidaystay caddad ahaan waxay gaarayaan siddeed kun sagaal boqol sagaashan iyo lix qof ragga dumar leh waxaan leenahay culummada jasaahumullaahu khayran ilaahay abaalkoodana ha badiyo sidoo kale waxaa halkaasi kelimad ka jeediyay doctor xanafi oo ka mid a martidii ka soo qayb gashay munaasabadda runtii waxaan si gaara ugu faraxsannahay sida shacabka gedo galbeed iyo bariba ay u fahamsan yihiin dhagaaraha cadowga ay u dharagsan yihiin mukhadadaadka la damacsan yahay iyo waxa ay rabaan cadowga sida looga dharagsanya oo loo fahamsan yahay ilaahay baan u mahadinaa siday iskula socdaan oo ay u fahamsan yihiin cadowgaas iyo waxay malayga inay faa'iidaradooda ayadana waa manqabo reergeeda maanta aan ku ammaanayno intay socotay munaasabadda waxaa ka hadlay suldaan ibraahim suldaanka beesha hubeer isagoona ka hadlay sida looga faa'iidaystay xamlada runtii walaalahan qaabka ay ummadda dacwada u gaarsiiyeen siday ummadday ugu farxangeliyeen sida loogu faraxay wax la koobi kara ma ahan marka waxaan leeyahay nimayow annagoo muslimiin ah ilaahay diinkiinna waafajiyey islaamnimada macaanka badanna siiyey iyo nin gaalnimo maanta u taagan hadduu dhintana inuu gaalnimo iyo shirki iyo kiristaagnimo ku dhimanayo og inuu odhaxdan ku dulqaato gaajada ku dulqaato oo diintii oo yahuudii ahaa difaacigiisa inta u jooga annagoo muslimiina ilaahay diintiisa inaan u gargaarnana walaalaha siday noogu sheegeen inaan u qaadanno ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaranno kala duwan waxaan ku faraxsannahay oo maanta horteenna fadhiya dhallinyaro oo dhallinyaro waad aragtaa raggan culummada ah ee ducaadda ah ee da'daan joogo ee garacaska ah maanta waxay u socdaan meeshay dadku u badnaayeen maxaa laydinka rabaa marka odayaasha iyo dhallinyarada waxaannu leennahay waxaa furan sayladii jihaadka suuqiyaa furan macsaraadkiyaa furan jihaadka maanta waxaa weeye albaabadiisa waad arkaysaan war diyaar uma nahay si ilaahay uu nooga naxariisto inuu waxaa weeyaan aan ku aroorno ama aan u diyaar garowno
xamladan dacwiga ee ka socotay degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo ayaa waxaa ka faa'idaystay bulshada ku nool wilaayada iyadoona lagu soo gebagabeeyey deegaanka ilbeete oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayadaas jasaaka allaahu khayran walaalka casaam munaasabad lagu soo gebagabeynayay fatrada koowaad ee waxbarashada macadka ibnu teymiya ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada islaamiga hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa ku ebaadeysanaya walaalkeen cabdiqani moxamed munaasabadan oo ahayd mid lagu soo gebagabeynayey fatradii koowaad ee waxbarashada maxadka ibnu teymiya faraciisa deegaanka luuqjellow ee hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn ardayda maxadka ibnu teymiya faraciisa deegaanka luuqjellow ee dhammaystay fatrada koowaad ee waxbarashada maxadka ayaa goobta munaasabada kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarashada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أيها الحفل الكريم الآباء الطيبون والأمهات الطيبات والضيوف الكرام أسرة العلم من البنين والبنات حاملي تاج العزة والفخار كل من لبت دعوتنا إلى حفلتنا هذه راجلا أو ركبانا نحييكم بتحية لا مثيل لها تحية أحلاها من العسل وطيبها من المسك تحية أصلها ثابت وفرعها في السماء تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تاك بدعيا لعلك تفلح بسم الله إلهي مقعيسا يكون بالله الرحمن علي نحريست قول لاي الرحيم naxariista gaaraaneed lahay sabbix xus oo huf ismi rabbika rabbigaaga magaciisa rabbigaasoo alla calaa sareeyey alladii allahaasoo khalaqa abuuray wasawaa dhamaystiray
عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا وحدهن لمن يعطى يا رسول الله قال وحير لله إله أطي ولكتابه كتاب كيسة ولرسوله رسولك ولئمة المسلمين المسلمين تمدحضوض وعامتهم لماتت رواه مسلم الأصل الثاني أصل كاللبات معرفة الدين الإسلام دين الإسلام كبرشة بالأدلتي دليشة لغبته وهو دين الإسلام الاستسلام وين إلهي لسودي بالتوحيد التوحيد لسودي والانقياد هو جا إلهي له قاسم له الله بالطاعة طاعة له هو قاسم والبراءة لقبر النقد من الشرك الشرك يو أهله وحي وضع سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان شان شان لو دفتي شان لواتن شان لح لو دفتي صدن شان تضوى لو دفتي صدن شان يغدر لرحمة الغفور دوما سليمان والجمهور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا الحمد لله قديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول مظلومة المجازة الفصول waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka oo dhankooda munaasabada ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey horumarka waxbarashada ee maxadka ibnu teymiya faraciisa deegaanka luuqjeelow anigoo ku hadlayo codka odayaasha tuulada luuqjeelow oo hoos tagta degmada beledweyne oo waalidiinta carruurta dhigato macadka ibnu teymiya waalidiintooda ka mid ah galabta aad i aad ayaan usoo dhoweyn aan ugu faraxnay nuur ayaa meeshaan ka baxay kolley waad maqlayseen ilaahay hanoo siyaadiyo camalkana bilaaw iyo dhammaadbo ilaahay ikhlaas allah nooga dhigo macallin ilaa iyo ciyaalkiisaba wax dhanbo ikhlaas allah nooga dhigo ilaahayna anaga ajir siiyo meeshaa wax badanaa la joogay laakiin hadda waa dhaqaaqday insha allahu tacaala waa dhaqaaqday macadkan waana sii socon doonaa insha allahu tacaala waad maqlayseen ciyaalka waxay taabo soo bandhigeen marka dadaalka nagala rabo waxaa waaye inaan hoos shaabna meel kastoy noqotaba ciyaalkii iyo wixii macallinkii wixii inaan la shaqayno wada shaqayn buuxda laga helo waxaan ku handaalinaynaa walaayada islaamka oo noo kordhisay siyaadadan ardayda waxbarashadeeda ah ayaan u mahad celinaynaa alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay ha noo siyaadiyo gaaladana allah naga jibiyo muslimkana allah kor yeelo anigoo ah odayaasha yaan maaguu sheegaa beesha ka mid ah xasan maxmed magaalaa la yidhaahdaa ilaahayga boqorka casaawajilla kafuur ruxiin meeshaan yani maxaan kuu sheegaa waxaan u joogno saaki waxa waaye in dadka waxbarashadiisa la bulaaliyo yani maxaan kuu sheega listuso wixii yani maxaan kuu sheega qaldanna la qabto wixii toosanna garab iyo gacan la sii waaya meeshaan yani maxaan kuu sheega waxa aan ku hayna galabta waxa waayaan wax yani maxaan kuu sheega ilin ay kaaga imaadaysa oo aad iyo aad loo mahadiyo ilaahay agtiisa mahad kale diintii as noo soo dejiyey yani maxaan kuu sheega la bulaaliyey la mahadiyey wixii galabta ka maqalnay gabar iyo wiil akhyaar iyo oday ilmo intiin ka maqalniba allahna bulaaliye machadka ibnu teymiya faraciisa deegaanka luuqjellow ayaa ah machad toddobaadle ah islamarkaana ay wax ku bartaan arday isugu jirta wiilal iyo gabdho waana machad hoostaga ah maktabka dacwada wilaayada hiiraan jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii subaxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alendalus saaka waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka subaxnimo andalus waxaa inoo suurtageli oo aan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiintu waad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala hadiinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak